xafladda sanad guurada shan iyo tobnaad ee iskuulada bushra xerada qaxootiga ee xagardheer oo markii ugu horreysay la asaasay sanadii laba kun iyo sideedii laguna qabtay xarunta iskuulka bushrahay ee isla xerada qaxootiga ee xagardheer oo si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxda ugu sarreysa tacliinta ismaamulka gaarisa iyo deegaanka faafi hay-adaha samafalka bahda waxbarashada waalidiin arday wax kasoo bartay iskuulada bushra iyo laamaha ammaanka ee deegaanka faafi ardayda ayaana soo bandhigay muhiimada ay waxbarashadu leedahay iyagoo qaabab kala duwan u muujiyey wazazi na walimu wetu walijitolea kufanikisha yote bila kusahau juhudi za wanafunzi kutia bidii ya mtu wa kuweka macaliniyo waalidnada waxaa la saarayaa muddo arag baasoo halgaamahay maamulkeena waaday dhankooda kasoo qaybgalayaasha ayaa ku dheeraaday guusha iskuulada bushra ay kasoo hooyiyeen dhanka tacliinta waxayna maamulka ku booriyeen inay si laba jibaaraan
mahad baan u celinaynaa sida ay u dadaaleen horumarka ay gaareen kaalinta ay kaga jiraan waxbarashada kenya inta ku soo dadaashay waalidiinta iyo macallimiinta ku soo dadaashayna way ku mahadsan yihiin waxaan u mahadnaqayaa allaah nagu simay goobtan iyo goortan iyo wakhtigan wanaagga badan oo aan shan iyo toban jirsannay anigu bahda albushraan ka mid ahay marka insha allah goobtan iyo goortan iyo wakhtigan baan allah ugu mahadnaqayaa aan ku shan iyo toban jirsannay
madaxa wasaaradda tacliinta u qaabilsan deegaanka faafi garaad dhaqane ayaa bogaadiyey dadaalka maamulka iskuullada bushra horta bushra wakhtiga ay soo qaadatay ilaa maanta aan joogno alxamdulilah meel fog bay ka gaartay marka hore hal iskuul baan ka hadlaynay laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa lix iskuul oo bushraa ah waxaan u malayn waa juhdi iyo maskax lagu bixiyey iyo sabportkii oo waalidkii iyo ardaydii oo la iskaashaday waayo marka annakana aad baan ugu faraxsannahay waxaan dhihi lahayn maanta shan iyo tobankaasana haddayna waxba qabanin waan ka hadli lahayn laakiin waxay noo soo waxay noo soo print gareen imtixaankii la samaynaya shan iyo tobankii sana waxaan arkaynaa sanad kasta boqolkiiba sagaashan arday waxay aadaan jaamacadaha hormuudka iskuullada bushra macalin cabdiweli xuseen ayaa sharxay ujeedda xafladdan iyo horumarka ay gaareen
maanta waxaan u dabaaldegayno waa shan iyo toban sannadii guur shan iyo toban sanno guuradii albushra schools laga soo bilaabo laba kun iyo siddeed bishan oo kale xilligii ardaydii u horraysay aan rajis garaynay shan iyo toban sanoo ka soo wareegtay baan halkan u taagannahay waxaan aad u dareemayaa farxad fara badan raynrayn fara badan maxaa yeelay waxa aan maanta ka hadlayno ma ahan wixii aan ka hadlaynay toban sano ka hor siddeed sano ka hor shan sano ka hor waxa maanta aan ka hadlayno waa wakhti dheer dadaal badan juhdi badan imtixaanaad badan oo la sameeyey oo qaran arday badan oo wax la baray iyo mustaqbal rasmi ah oo maanta dhammaanteen aanu ku wada faraxsannahay halkan markaa imaanaynay dad badan oo halkan jooga oo barnaamijka qayb ka ahaa markaan dhahnay baana directa private school baan furaynaa xagadheer dadka qaar waxay la ahayd waxaan suurtagal ahayn macali cabdiweli ayaa sidoo kale u mahad celiyay waalidiinta iyo dadkii ku garab istaagay hirgelinta hamigooda mahad gaara u dirayaa dhammaan waalidiintii shan iyo tobankaa sano qayb ka ahaa iskuulkan jiritaankiisa waxaan ka hadlaynaa bushra academy oo aan samaynay waalidiintii ka qayb qaatay qaar ka mid a halkan jooga ilaa oo maanta aynu joogno farxad badan iyo waxqabad badan baa dhacay caqabaad badanna waa jireen laakiin caqabaadka maalinkeedii ma aha oo ma sheegayno wixii caqabada aan soo marnay maxaa yeeley waxaa ka fara badan oo ka waaweyn inta guuley aynu gaadhnay marka waa maalin guuleed guulahaan sheegaynaa guulahaas aynu maanta ka warramayno waxaa gundhig u ah oo inoo fududeeyey allah subxaana wa tacaala waxaa kaloo sababta ka mid ahaa waalid badanoo halkan fadhiya arday badanoo halkan fadhida macallimiin qaar ka mid ah iyo kuwo kale oo adduunka meelo badan oo ka duwan aaday maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista xerada qaxootiga ee xagar dheer